الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى andalus bodcast waa barnaamij toddobaadle ah oo aad ku dhagaysan doontaan
wuxuu ku andacooday inaad uga baxdeen ballamo aad la gasheen maxaa arrinkaa ka jira نريد لراية التوحيد أن تبقى waa fadhiyo furan iyo falanqayn fariid ah oo aan ku soo gudbin doonno sooyaalkii laga soo gudbay iyo saadaasha mustaqbalka insha allah dadka wixii fikrad ay ku fur- furi kareen waa ku furfureen wixii dhaqaala siin kareen oo dhaqaala ku furfuri kareen waa ku furfureen furfur bay ka- bay adeegsadeen
waa taariikh laga run sheegayo iyo tagto ay ku warinayaan dadkii goobjoogga u ahaa markii axmed midoobe dhoobley ka baxay ee laga ceeriyey oo axmed midoobe soo raacay kenyaati dad baa berigaas axmed midoobe inuu gaal yahay u caddaa dadna axmed midoobe waa laga aslubaysanaya waa la fiirinayay inuu shaytaan yahay murtad yahay waa u caddaa
waa faaqidaad xaqiiqo ah waaqicuna uu maraka yahay
waxay dhahan aadamsuna waxaa tidhahan badda dooni buu raacay dhaha baabuur buu qaatay oo berigu maray dhaha dayaarad tigir buu goostay oo wuu duulay dhaha saddexdaa miduu kaalay saddex bilood baa la baadhayay sirdoonkooda gaalada iyo kooda haddee waxay is- isla hayaan faani maayo fadliga allah iskale laakiin وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا من marna waa aqoon kororsi iyo astaan laga helayo khibrad iyo waayo aragnimo xeel dheer luqadda carabi waa luqatu diin waa waxaa raa markii dadka luqadda la barayo in diintii lasoo dhexgeliyo qur-aankii axaadiistii kalaamkii salafka in lasoo dhexgeliyo marka haddaan kuu soo koobo بسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة andalus bodcast waxaa toddobaad walba subaxa khamiista ah marka ay saacaddu tahay sagaalka e m subaxnimo ka dhagaysan doontaan idaacadda islaamiga ah ee al andalus dhegaystayaasheenna dalka iyo dibaddana waxay andalus bodkast ka dhagaysan doonaan meel walba oo ay ka dhagaystaan boodkastiyada caalamiga ah halkaas oo ay naga heli doonaan insha allah نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع